caqabad wanaagsan ayaan dhegeystayaal dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington golayaasha baarlamaanka somalilan ayaa shalayta waxay ansixiyeen heshiis buuq badani uu ka dhashay oo ogolaanayay in saldhig military magaalada berbera laga siiyo dowladda imaaraadka carabta heshiiskaasi ayaa waxaa ka biyo diiday xisbiyada mucaaradka iyo badi dadweynaha haddaba si faahfaahin dheeraada aynu ugu helo qaabka heshiiskaasi loo galay saameynta uu mandiqada ku yeelan karo iyo nidaamka dhaqaale bixinta ee heshiiskaasi ku qotomo ayaa wariyaheena v o a barkad maxamuud kaariye waxa uu ka wareystay wasiirka duurista iyo hawada farxaan aadan heybe wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sababta heshiiskaasi oo dhammaystiran ay u horgeyn waayeen labada gole waxaan u horgeyn weynay dabeecadda heshiiska noocan oo kale waa inagu cusbayd inaanu saldhig military bixinaa waa waa arrin ku cusub oo ugub ku ah somalilan marka waxaanu ku salaynay waxaanu uga jeednay wadatashi hab wadatashi oo go-aankana iyo taladii iyo kalsoonidii annagoo ka haysana baarlamaanka labada gole inaanu heshiiskiisaa ku gallo oo halkan ka abla ablayno maxaan ku idhahdaa shuruudihiis iyo wixii o dhan iyadoo aanu waafajinayno dalabkii iyo waxyaalahan ka wada hadalay eanu isla waafaqnay dalka imaaraadka carabta siduu yahay hanaanka la mara had iyo jeer marka heshiisya laga doodayo ama golaha la horgeeyo waxay ka doodaan golayaashu siday ku doodayan mudanayaashu mudanayaashu way qaataan dabeeta u soo akhriyaan soo naaqishaan markaasa ama duuduubha lagu ansixiyo amaha laga doodee la mariya arrintaasi shalay ma dhicin maydinla muuqataa wixii shalay ka dhacay golahu inuu yahay jidkii saxda loo mar lahaa ansixiintiisa jidkii saxaabu ahaa waa arrin aan caadi ahayn shir aan caadi ahayna madaxweynuhu dalbada inta badan kuwa sidaa ku dooday waa xildhibaanada baarlamaanka wakiilada laakiin marka ay tahay inuu madaxweynuhu shay aan caadi ahayn isugu yeedho labada gole way ka duwan tahay waa inta waa waana intii waana intii ka dareertay baan filaya inta sidaa ku doodaysaa kamay dareerin wasiir meesha waan joogay waa laga saaro mudanayaasha badankooda waa laga dareeriyey aanu imaado su-aasha tan xigta sida ku qoran shan iyo tobanka qodob ee nuxurka ah waxaa ku jira qodobo u muuqda inay iska hor imanayaan tusaale ahaan wuxuu xaq u leeyahay kiraystuhu inuu siduu doono iyo habkuu doono u madax bannaanaado isticmaalka madaarka haddana qodobkaa ku jiro nuxurkaad ku sheegteen oo ah kuma isticmaali karayo wax ka duwan wixii lagu heshiiyey labadaasay isu qabanaya waxa weeye wixii lagu heshiiyey waa macruuf idinku idinkumaadumaada saa arkay iska hor imamayaan waxa weeye inuu saldhig milatari u isticmaalo oo la mid ah saldhigyada noociisa oo kale aynu ku isticmaali karo macnaheedu waxa weeye qodobkaas ayuunbuu ayidaya ka kale haddii laga soo dejiyo badeecad baaca mushtariga oo diyaarad baaca mushtariga timaado ama maandooriye laga soo dejiyo ama waxaan dhaqankeenna iyo diinteenna iyo sulukiyaadkeenna ahayn macna laga soo dejiyo ama lagu isticmaalo dee lama ogola waxaa ku qoran nuxurka u gudbiseen labada gole wasaaraddaada magaceedu waxa weeyaan civil aviation ministry ama wasaaradda duulimaadada shacbiga ama madaniga hadba sida loo dhigo halkees ka soo gasheen arrimaha militariya wasaaraddaada
dadkunbaa halkaa ka eegaya xagga milatariga waxaan ka soo galay madaarada waxay xukuntay hoos yimaada wasaaradayda ma jirto digreetoo madaxweynuhu kaga hoos saaray uu yihi madaarada waa sifilanka ha xukunta wasaaradda gaashaandhigu inta ay madaaradu hoos joogaan ee ay ka tirsan yihiin wasaaradayda wixii wada xaajooda ee lagu wareejinayo xaq baanu leenahay inaan qayb ka noqono madaxweynuhuna xaq buu leeyahay cidduu igmanaya isagaa xaq u leh kow iyo laba haddaa tiraado dheefta ugu badan somaliland ay ku qabasaa muxuu yahay shilimaan waxba tari maaya waxa wax taraya waxa weeye wax u aayo dalka iyo dadku ay waayaan annagu markaanu eegnay soo jeedinta imaaraadku siduu wax u arko iyo sidaanu anagu waxu doonayno si aanu isu waafajinno waxaanu qaadanay fikradda ah in mashaariic horumarineed oo xukuumaddana qurmaa xitaa xukuumadaha soo socda ay ka qayb noqdaan oo soo gaadha oo shan iyo labaatankaa sano socda inaanu kaga bedelano wareejinta ama siinta ama kakiraynta dalka isudalka imaaradka carabtu inuu isticmaalo oo uu isticmaalo madaarkeena berber saliig military marka anu culayska waxaanu saaray wax la taaban karo oo inoo qabtaan ay kow ka tahay waddada isku xidhaa berbere iyo wajaale ay hagaajiyaan oo ay kordhinayso shaqa abuurka oo ay kordhinayso dhaqaalaheena kobiciisa arrintaad sheegtay berbere corridor ama jidka isku xidho wajaale iyo berbera waxaa kuli ku jira heshiiskii aad ku sheegtay inuu ku jiro heshiiskii dhibi walaa la gashay imse mashruuc buu ku jira horto dhismaha waddada berbere iyo iyo wajaale udhexeeya maya kumuu jirin sida loo dhigayo toos ugumuu jirin waxay ahayd waa ra'yi soo jeedin bay ahayd in lagu dhiirigelinaya in la dhiso jidkaa cashuurta sanadkii misay bixinayaan markaad eegto heshiiska la gelayo cashuurta xasaanad buu leeyahay saldhigyada militariga waayo dabeecadda ay leeyihiin baan anagu waafajinay annagoo la tashanayna garyaqaanada caalamiga iyo khabarooyinka arrimaha militariga ku takhasusay labadaba annagu waxaan isku daray inaanu sida ugu suurtagalsan ee ugu qiimaha badan ee u cuntanta inay somalilan ku bixiso ay uu kaga tegi karayo saldhigaas in la siiyo dalka istaga imaaratka carabta inaynu ku bedelan oo aan ahayn lacag adduunaho kaash oo caddaana lasoo qaadan in la odhan inta lasoo tiriyo marka taa macnaheedu ma waxay u dhigan tahay inaan lacag laga qaadiyo cadi jirin oonay bixinayna mashaariic ay ku bedelayaan waxaanu ku nuxurka heshiiskoobayna waa sidaas hadday wax iska bedelaan waxaa khasaba in lagu socoliyo baarlamaanka tan iyo kulankii horreeyey madaxweynuhu imaaraadka la yeeshay safarka wasiirka xoogaalada haydoo la socota markii madaxweynuhu aqbalay aad waa cidii warbaahinta u sheegaysan ahayd waa la aqbalay laakiin lama saxiixin sidee u arkeen dalalka jaarka daneeya madaqadan aynu joogno wadamada jaarku horta danta somaliland iyadaa tashanaysa sidii wasiirka arrimaha dibadda somaliland ba sheegay dr sacad oo qoraada lagu soo qoray safiirka u fadhiya Itoobiya halkan inuu leeyahay waa arrin u khusaysa somaliland xiriir wanaagsan oo wada shaqeyneed oo caafimaad qaba inaga dhaxeeya dalka Itoobiya iyo jaarka nahay dana wadaagana waynu nahay amnigoodu waa amnigeena amnigeennuna waa amnigooda ee Djibouti saas leeg runtii de wada tashi baan ka yeelanay arrimahaas waayo wixii dareenayso kordhay laga tashado ma aha inaanu leenahay macnaha arrimaha iyaga u taliya ee waxa weeye wada tashi baan ka yeelanay iyagu noola tashadaan inuu arrimaha qaarkood la shaqeeyo marka run ahaantii een wadamada jaarku de dareen kasta ha jiro laakiin anagu waxaanu damaanad qaadanay in aanu saameyn ku lahayn heshiiskana way ku jirtaa in wax u cuntama saaxiibtinimadeena ilaaliya inay ka soo baxdo heshiiska la wada geliyo mar walba iyo goor walba waxaa ku celisan somalilan arrimaheedeedoo madax bannaan dad baa jira aaminsan oo leh dowladda federaalk ee soomaaliya heshiiskan qayb bay ka tahay dadka waxaan u sheegayaa waxaanu leenahay war annaga oo somalilanaba laynala xaajoonaya inagoo somalilan oon waftiga ku tagno oon dowladda imaaraadka ka soo wada hadlay arrintaasi codsiga noo soo gudbisay inagoo somalilan bayna golayaasheenii sharci dejinta u gudbinay waxaana ay noogu celinaysaan soomaaliya dee mala iyagaa doonaya inaynu dib ugu noqono soomaaliya iyagaa taa weydiin doontaa
wasiirka duulista iyo hawada ee somalilan farxaan aadan hebe waxa uu u warramayey waryaheena v o a ee magaalada hargeysa barkad maxamuud kaariye